والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون
alla wuxuu uga roonaaday qaarkiinba qaar kale xagga risiqa marka kuwa loo roonaaday sinnaba uma mulki siiyaan risiqooda kuwa addoommaha ah oo ay midigtoodu hanato si ay isku mid ugu noqdaan xujada lagu xusay aayaddan waxaa weeye hadday u arkin waxyaalaha ay leeyihiin wax la siman iyaga haddaba sidee bay ula simi karaan alle uunkiisa oo uga dhigi shariikyo ama nicmadda alle islaamkabaa waxay diidan yihiin